warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal dowr wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dibudhis lagu bilaabay suuq mugdi ee gaarisa maamulka gobolka hiiraan oo war ka soo saaray qaraxii geystay dhimashada iyo dhaawaca wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn laba qof oo ku dhimatay duqaymo u geystay ruushka intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa doornimo isniina taarikhduun ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha lixaad ee labada kun labaiy labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa dibudhisa lagu bilaabay suuq mugdi ee magaalada gaarisa kaasoo dhowaan uu dab qabsaday ganacsato badan ay ku hanti waayeen ganacsatada suuqaasi ayaa guddiga iyo guddoomiyaha suuq mugdi ku eedeynaya in aysan soo gaarsiin lacagihii loogu talagalay in la siiya dadkii uu saameeyey ee debka maray arrimahani ka hadlayeen ayaa waxaa hadaladooda ka mid ah
hii soko hakuna barabara ambayo inapitiwa, ila ganjo anajua listi ya hii soko anajulikana yote. Ukitaka serikali itafute watu ipatiwe kila mali hirara ambayo ailetee kwa kitanda yake, aende kwa ganjo achukue hiyo listi ya ganjo. Hii dunia imechanuka, hiko system bana. Watu sahi hapo akaunti akiandika watamanenge, kila mtu pesa yake inaangukia kwa banki.
Juu hii soko machema ndo ametusumbua. Ukipatiwa kitu wachema ndo wanachukua. Sisi wenye tumeadhirika hatujafikiwa na chochote. Tunaomba mtusaidie sana. Mi ningetaka tubadilishiwe machema ama hata tusikuwe na chairman kwa hii soko. Juu chairman wanafaidika kupitia sisi. Eh, na komiti yote hatutaki. Komiti ndo wanakula pesa zetu, msaada yetu yenye nakuja makomiti ndo wanakula.
Watu waliasarika lakini asara ni tofauti. Kuna watu wameasarika sana na kuna atali- atilisi asara yao ni wadogo. Sasa tunajua vile sasa hiyo pengine hiyo usaidizi kikuja, sisi ndio tunajipanga. Sisi watu wa soko ambaye tunajuana na tunajua kila mama ama kila kijana ile asara amewafikia, tunaona hawa ndio watatupangia, ndio sasa pengine tu- tukisaidika, hawa tutapangia, tutaki watu wengine, watu wa soko wetu wale tunakaa hapo pamoja.
Tunataka tupatie watchman kutoka kwa serikali na jasho yao wanapewa kutoka kwa serikali, na naye yule analinda soko akuwe anakomunicate na serikali, ndio akifanya matendo kesho. Kwa ajili hatujue, mimi boma yangu moto hajafika, lakini imevunjwa na tulikuwa na watchman. Sasa siwezi jua mwenye amevunja na ameiba.
komiti tuko naye maiburada maidumaji lakini hakuna faida maamulka suuq mugdi ayaana iska fogeeyey eedeymaha ha loo soo jeediyey dhinaca kalena guddoomiyaha ururka horumarinta haweenka ee gobolka waqooyi bari ayaa ku baaqday in la caawiyo dadkii hantidooda ay ku burburtay dabkii maalmo ka hor ku dhacay ee suuq mugdi taasoo magaalada gaarisa oo saameyn badan ku yeeshay ganacsato aada u tiro badan magacayga waxaa la dhahaa qoraashi maxamed nuuriye waxaan ahay guddoomiyaha een, horumarka dumarka northeastern inaan u xil saaranahay waxaan aada maanta uga da- tacsiyeynaya dadkii maaragtay ee dhibaatada ku gaartay suuq mugdi oo xoolihii iyo hantidii meesha ku burburtay yaan maaragtay aan leeyahay poole Ee, waxaan leeyahay ilaahay maaragtay wax ka fiican ee, ha idinku bedelo khasaarada ba- badan oo burburki badan oo dhacay oo gubashadii maaragtay suuq mugdi oo aada u saameysay hooyooyinka waxaan leeyahay dowladda the county government iyo national government inay hooyooyinka maaragtay usoo baxaan oo maaragtay gacan lagu siiyo oo la garab lagu siiyo maaragtay ee, hooyooyinka siday maaragtay bacshiradooda haddana ay maaragtay ay ay kor ugu qaadi lahaayeen inay la caawiyo maxaa yeele hooyooyinka waxaa waaye maanta waxay noqotay breadwinner of every family hooyay noqotay wixii maanta ilmaha maaragtay biilanaya wixii maaragtay ilmo fiiska bixinaya marka waxaa u malaysaa maaragtay mas-uuliyadda inay hooyooyinka ay kusoo wareegtay oo iyagoo maaragtay cidda bulshada ay aada uga qayb qaadanaya hooyooyinka waxaan leeyahay hooyada hala maaragtay hala taageero wixii alla wixii gubtay oo xoolo meesha ooga khasaaray een, hooyooyinkaa u badan ragna waaba ku jiraan laakiin hooyo iyo iyo aabbo unbaa maarata maanta waxaa meesha ku khasaaray waxaan leenahay ee, dadka khasaarada gaartay ba oy dadka kale oo maaragtay xoolahooda iyo hantidooda maanta maaragtay ee, dhib aan gaarin Ee, waxaa la rabaa inay maaragtay ma- dadkii khasaarada gaareen loo soo gurmado ee, wixii loo qaban karo loo qabto ninkii maaragtay ee, khasaarada gaartay ee, waxaa waaye waxaan rabnaa in maaragtay gacan la siiyo la garab qabto marka waxaa kaloo sheega county government dabdamis baa jiray fire- firefighter jiray waxaan leenahay ee, wax walba waxbaa ka daran marka guri hadduu gubto iyo hadday xoolo gubtaan iyo hadduu suuq gubto waxaa la dhahaa dabdamiska inuu stand by ahaado 24/7 inay maaragtay shaqada ay u istaagaan oo ay u- maaragtay ay u istaagan yihiin dabdamis hadduu jiro xoolahanayto waa un la kala caymin lahay marka waxaan leeyahay dadkan ah, masaakiintanayto gubatayna ha loo soo gurmado dadkan siyaasiyiinta ah oo maaragtay een, wala siyaasaga dadweynaha waxaa la rabaa inaad maaragtay waxay hore aad ku kaambeyn garanaysaan ee waxaan lagu- xoolaha lagu ciyaara inay dadweynaha maaragtay khasaarada gaareen maaragtay lagu taageero marka waxaan leeyahay ay- dadkan aad ha loo fiiriyo suuqan aad ha loo fiiriyo teeda kale waxaa kaloo sheegahay aan leeyahay ee, dowladda marka suuqanayto waa in maaragtay xoogahoo plan loo yeelo oo suuqan eh, jikooniyaha iyo hoteelada isku dhex dhisan iyo bus- businesska isku dhex dhisan isku dhex yaalaana xoogo atlis la kala qaado loo yeelo meel maaragtay kees haddana dab hadduu kaco meel oo dabdabis laga s- gaari u kasoo galo gaari uu kasoo galo oo suuqan iskorsaaranha hoogaha space ha loo kala yeelo oo gawaarida ay kala maraan dadkan waxaan leeyahay poleni marka ilaahayna hadda idin boogadhayo wixii alla wixii maaragtay haddii kaaraankaynana waa un qabanayna insha allah asmaindalewa nawake
nairobi ayaa hogaamineysa kiisaska covid nteen halkaas maamulada kiambula kipia gaarisa iyo machakos laga dareemaya inuu ku dhuftay mawjadaha lixaad ee caabuqa coronavirus sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka wasaaradda caafimaadka ayaa ugu baaqday bulshada inay ka taxadaraan caabuqa coronavirus kadib markii uu soo labakacleeyey maalmihii la soo dhaafa ayay ahayd markii sare u kac laga dareemay xanuunka covid nteen ee gudaha kenya afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay dalka waxaa laga xaqiijiyey kiisas dhan laba boqol lixdan iyo kow shalay keliya gaarisa ayaa laga diiwaangeliyey toddoba kiis oo covid nteen ah halka nairobi laga helay boqol konton iyo shan kenyaanka ayaana looga digay inay jebiyaan tallaabooyinka lagu hortagaya caabuqa soo labakacleeyey ee coronavirus weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wararka gudaha ayaaynu ku guda jirnaa musharaxa xilka madaxweynaha isbahaysiga azimiyo raila odhinga oo gaaray magaalada habasweyne ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono baahiya ka jira ismaamulka wajeer isagoo ballanqaadyo u sameeya shacabka cabdiraxmaan mucaawiye ayaa warbixintan inoo dhammaystiraya waxaa magaalada habasweyn lagu soo dhoweeyey isbahaysiga azimiyo ay uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani kenya kaasoo ah musharaxa u taagan xilka madaxweynaha dalkani kenya sidoo kalena madaxa xisbiga o d m raila odinga madaxda wajeer oo halkaasi ka hadleen ayaa sheegeen in baahiyo badan ay ka jirto ismaamulkani wajeer sidoo kalena loo baahan yahay in wax laga qabto oo reer kisumu iyo reer kiambu waa isu imaadeen waa boqolkiiba lixdan annaga ma ka maqnaan karnaa kuwaas ma ka maqnaan karnaa waa arkaysiin kenyaanku waa tashteen wejiga waa arkaysiin ree abaasooyino waxaa la leenaa maqla talaadhin ku leenna halkaa ninkii maanta indhaha waxaa niin keenayaa wilbaro adduunkana diyaarada iyo markaba lagu socdo hataa geelii dhadayna xushmuuma qaba wilbaro annaga ma rabna waxaan rabnaa inaan horgu soconno waddankeen uu hormara kenyaan kale aan ka daba tagna taasna waxaa la weeli karaa dowladda soo socota inaan ku jirno tadii nasoo nasoo dhibtay lixdankii sano oon soo dhaafnay wiilashan la laynaya meel cidla lagu laynaya waad maqasheen ogtiin soo maaha ma dhici doonta mar damba kuwii horena waan iskaga daba tegi xuduudka waa la furi diif waa la furi limooya waa la furi mandheera waa la furi bulaxaabo madaxa xisbiga weyba klonzo musyoka iyo sidoo kale junet maxamed ayaa ka codsadeen raila odinga in xadka kenya iyo soomaaliya si degdeg ah uu ku furo waa marka uu ku guulaysto xilka madaxweynaha Mheshimiwa Rais mtarajiwa, hii boda ya Kenya na Somalia lazima ifunguliwe, lazima watu wafanye biashara na kila mtu apate nafasi, na serikali ifanye kazi yake, lakini biashara iendelee kati ya Wakenya na Wasomali. Si namna hiyo? Hakuna haja ya kufunga kwa sababu haisaidii. lazima ifunguliwe, na kama haitafunguliwa sasa hivi, tarehe tisa ikiisha, lazima rais ijao lazima afungue.
Lakini sasa naona kwa- kuna uwezekano, uwezekano ni kwa sababu ya uongozi mpya kule. Majeshi yetu yamekuwa huko miaka yote hiyo. Imefika wakati in my view tuanze kufanya positive little step, na step moja ni kufungua hii mpaka vile Juniati amesema. Tukifungua mpaka hata bei ya sukari itachuka, si namna hiyo? Hata mchele tutapata Eh, kwa sababu unajua upande ule mwingine ukipitia Kismayo na nini hawalipi ushuru, kwa hivyo bidhaa zao ziko chini, na wakati huu wa, wa shida kubwa kwa Wakenya na sio si Wakenya peke yetu, dunia nzima ina shida ya bei na maisha ya, ya ma, bei ya maisha na gharama ya maisha kupanda juu.
madaxa xisbiga odm raila odinga oo ka hadlayay magaalada habaasweyn ayaa dhanka kale sheegay in uu wax ka qaban doono baahiyaha ay u soo bandhigeen shacabka ismaamulka wajeer
Sasa kuanza na pam- pam- mambo ya umaskini. Mmoja wa viongozi hapa amepata mimi memorandum hapa, memorandum ya shida ya hapa Basweni. Moja ya ma- shida ameleta ni mambo ya maji, amesema maji mtu ya Bas- eh, mtu ya Wasonyiro napita hapa na maji hakuna hapa, sio? atinataka maji itolewe pale na freji niletwe hapa kwa watu wa hapa, sio hiyo tutaweza kufanya.
dhanka kale waxa uu ballanqaaday inuu wax ka qaban doono waddooyinka gaarisa wajeer iyo mandheera taasoo ay dhibaato ku qabaan shacabka gobolka waqooyi bari si kastaba ha noqotee isbahaysiga azimiyo ayaa wado dadaallo uu ku kasbanayo kalsoonida shacabka kenyaanka ah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer Mambo ingine ambayo mimi nataka ku- kuzungumzia
umahadsan yahay mucaawiye guddiga adeega garsoorayaasha dalka j s c ayaa bilaabay waraysi ay la yeelanayaan soddon musharaxa u sharaxa jagooyinka garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee ka bannaan keliya afar musharax ayaa la waraysan doonaa maalin kasta kala fadhiya hogaaminayso madaxa cadaaladda ee dalka mada koome oo sidoo kale ah guddoomiya j s c kuwa loo soo xushay waraysiyada waxaa ka mid a laba iyo labaatan garsoore oo ay ku jiraan xakiimka maxkamadda sare lidia jode iyo garsoore alfred mabeya oo ah guddoomiyaha xaakinada ee qaybta ganacsiga garsoorayaasha kale ah kimaro luka kiprotij kidui cecilia wadaiya cabdi cali aroni iyo ebosa benard moaresa ayaa sidoo kale la waraysan doona mombasa ayaa lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee ka hortaga saameynta muqaadaraadka maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan oo faahfaahsan mombasa nooga soo diray
xuska maalintan caalamiga ee ka hortaga saameynta daroogada ayaa waxaa loo qabtay magaaladeeni Mombasa iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan uuna ka mid yahay xildhibaanka laga soo doorto deegaankan vita oona tartamaya xilka barasaabnimada ee soomar goboleedka Mombasa Cabdisame Shariif Naasir waxaana sidoo kale munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda qaran ee la dagaalanka daroogada ee kenya ee nakada iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin matalayay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan ka hortegidda saameynta daroogada dadkii ka qaybgelayay munaasabadan xuska ka hortegidda maalinta caalamiga ee daroogada iyo saameynteeda ayaa waxa ay wadooyinka magaaladani mombaaso ay kusoo mareen olole ay bulshada ay ku wacyigelinayeen gudoomiyaha hay-adda dhaqan celinta ee ka hortegidda muqaadaraadka ee richard santa tayib cabdiraxmaan ayaa waxau inaga warbixiyey ahmiyadda ay maalintan ay leedahay Kazi yetu ni kuweza kufikia jamii na kupatiana njia mbadala ya wale waliotumia madawa ya kulevya kurudi katika ile hali yao ya kawaida. Leo ni siku ya Umoja wa Mataifa kuweza kufikia ndugu zetu jamii, kuwaelimisha na kutathmini yale mambo ambayo tumefanya kama jamii na kuweza kuwapatia njia mbadala ya kuweza kurudi katika ile hali ya kawaida. Lengo kuu la hii siku ni kuweza kushujaisha jamii na kuwapatia nguvu kuwa inawezekana, na pia familia waweze kuwaleta ndugu zao, dada zao, watu wao karibu, wasiweke mbali. Ndio hivyo tunasema support don't punish.
gobolkan xeebta ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay saameynta xooggan ay ku yeelatay isticmaalka mukhaadaraadka waxaa kan mar kale tayib cabdiraxmaan oo sheegay in wacyigelinta iyo ka hortegidda mukhaadaraadka si weyn looga dareemayo gobolkan haatanna hoosu dhac uu ku yimid dadka isticmaali jiray mukhaadaraadka Uh, Kwa sasa hivi tunasema katika tathmini yetu tumeweza kuthibitisha watu wamefikiwa na wanaipata huduma. Kuna wale ambao walikuwa hawajafikiwa kama wanawake, tumeweza kuwafikia zaidi na kuweka katika rehabilitation na tunawaleta katika ile hali yao ya kawaida.
magaaladani mombaaso ayaa waxay ka mid tahay meelaha uu saamaynta badan uu ku yeeshay isticmaalka mukhaadaraadka iyadoona xuska munaasabadan magaaladani mombaaso lagu qabtay ay macno gaara ugu fadhido reer mombaasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaala xeebeedda mombaasa
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna soomaaliya maamulka gobolka hiiraan ayaa caafimaad taam ah alla uga baryay wariyaasha kale ah khaalid cismaan maxamed ilka case iyo cabdikariin shabeelo iyo cabdi gurey sidoo kalena wuxuu alla uga baryay naxariistiisa janno siiye cabdiraxmaan caddow oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada beledweyne oo maanta waxyeelo ka soo gaartay qarax miino oo al-shabaab kula beegsadeen duleedka degmada matabaan maamulka gobolka hiiraan wuxuu si buuxda gargaar ugu fidinayaa dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi miino waxaana ka go-an maamulka gobolka hiiraan in la soo afjiro al-shabaab oo dhibaatada joogtada ku haya dadka ayuu yidhi gobolka hiiraan guddoomiyaheeda mudane cali jeyte cismaan war ka soo baxay maanta sidoo kale maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in hadday si buuxda gacanta uga hayaan deegaanada ay ku sugnaayeen al-shabaab ciidamada dowladda kadib markii ay isaga baxeen ururkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u diray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele dhambaal hambaliyo ah oo ku aadan sanad guurada afartan iyo shanaad ee xornimada dalkaasi madaxweynaha ayaa ugu hambaliyeeyey dowladda iyo shacabka dalka jabuuti isagoona sheegay in dalkaasi ay walaalo yihiin munaasabadan taariikhda ahna oo ka mid a dhaxalka ay wadaagaa dhammaan ummadda soomaaliyeed kana turjumaysa halgankii mideysnaa ee dalka soomaaliyeed ayna isaga dulqaateen waa heriyadii gumaysiga sidoo kale waxa uu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud walaalaha jabuuti dowlad iyo shacabu waxay maanta nuu yihiin hiil aan ku tashanno waxaan idinla qaybsanaynaa munaasabadan taariikhi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u rajiyey shacabka reer jabuuti iyo dowladahooda nabad waarta iyo horumar joogto ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta la kulmay ururka dhallinyarada degmada doobley ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha ayaa mid mid u dhageystay talooyinka dhallinyarada ay soo jeediyeen ee la xiriira wax ka qabashada adeegyada bulshada oo ay ugu horreeyaan caafimaadka ciyaaraha farsamada gacanta iyo shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada degmada doobley madaxweynaha jubbaland ayaa u sheegay dhallinyarada in maamulku waqti badan uu ku bixinayo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada qayb weyn ee uga noqon lahaayeen xafiisyada maamulka madaxweynaha ayaa kula dardaarmay dhallinyarada inay dadaal badan ku bixiyaan sidii ay ugu shaqayn lahaayeen bulshadooda sidoo kalena ay qayb weyn ka qaataan horumarka deegaanka ka socda madaxweyne axmed madoobe ayaa kulamo sii wadi doonaa waxaana la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato ururada haweenka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamkana guddoomiyaha gobolka kharkiif ole senhubov ayaa sheegay in duqeymaha joogtada ah ee ciidamada ruushka ay wadaan ay ku dhinteen laba qof oo haween ahaa ayna ku dhaawacmeen shan kale oo ruuxa duqeymahan ay dadka ku dhinteen ayaa laga geystay waqooyiga degmada yugoveski oo xuduudda la leh dalka ruushka waxa uuna sheegay guddoomiyaha gobolka kharkif in la iska caabiyey weerar ay ciidamada ruushka ku qaadeen meel u dhow magaalooyinka dhementiifka iyo sidoo kale bitominika iminkana waxaa ku soo dhowaataan fariinta coronavirus
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hergabka la midka ah sida qufac qallalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamiishay qof uu cudurku saameeyey sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari